waqanoo wanaagsan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan barnaamijka waxaan si gaara diiradda ugu saari doonaa muddooyinkii dambe sakhaafadda madaxa bannaan waxay muujinayeen cabashooyin ay ka qabaan dowladda soomaaliya gaar ahaan markay timaado helidda xogaha wararkay u baahan yihiin iyo tegidda goobaha ay ka dhacaan mushkiladaha sida qaraxyada muqdisho doodan waxay u muuqatay in ay aada u hadal hayaan saxaafadda qaarkood maalmihii dambena doodo ay ka yeelinayeen warbaahinta gudaha haddaba barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doona agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf cumar abdaala faarax cabdi warsan faarax a b oo wakaaladda wararka ee a b sawirqaado u ah muqdisho ku sugan iyo ustaad faarax nuur oo muddo dheer kasoo shaqeyn warbaahinta soomaalida kana tirsan saraakiisha sarsare ee ururka suxufiyiinta nosage dhammaantiin aad baad u mahadsantiin soo dhawaada agaasime xariirkeedii kala dhexeeya warbaahinta madaxa bannaan sawir guud haddaa ka bixiso waa mid noocay ah bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantaha cabdiqaadir adiga iyo ustaad faarax cumar iyo saaxiibkay faarax muxuu ahaa iyo dhegaystayaasha v o e-da runtii xiriirka nagala dhexeeya warbaahinta waxaan aaminsannahay inuu yahay mid aada iyo aada u wanaagsan oo meeshii ugu sarreysay maraya haddii ay ahaan lahayd ururada ay saxaafaddu leeyihiin haddii ay ahaan lahayd xarumaha warbaahinta ee raadiyaasha iyo telefishinada iyo maaragtay waxa la midka ah iyo haddii ay ahaan lahayd shakhsiyaadka saxafiyiinta intaba waxaan aaminsannahay xiriir aada iyo aada u wanaagsan oo maamulan oo nidaamsan oo leh dariiq uu ku yimaado inaan leenahay faarax muddaad ka soo shaqaynaysa warbaahinta sawirqaadaa tahay xariirka dowladda iyo helidda xogaha xariir intee lag baad ka dhexeeya bal sawir gudiga si bismillahi waa salaamaya saaxiibada iyo agaasimaha iyo dhammaanba v o a waa haddii aan ka jawaabo su-aashaas si fudud waxa weeye dowladdan hadda xilka waxay haysaa laba sano labadii sano ugu horreysay waxaad moodaa xoogaa iyaga iyo saxaafadda inay isu soo dhawaayeen oo maxaan ku idhaha runtii si wanaagsan ay u wada shaqaynayeen laakiin muddo hadda aan isdhihi karo ilaa maa saddex bilood iyo laba bilood baa waxaa soo afba soo ifbaxaya in maxaan ku idhaha saxaafaddii si gaara culays loo saaray oo laga hor istaagay shaqadii ay lahayd marka waxaan rabaa inaan tacliiq yar ka bixiyo horta saxaafaddu waa mihnadaha adduunka mihnado ka mida weeye weliba midda ugu weyn oo warbaahinta weeye dowladda hadda jirtana waxay isku dayday in ay maarata mihinadaas ayadaa gebi ahaanba ay baabi'iso amase culays saarto sida aanu ka dareennay meelaha qaarkood aanu u shaqa tegayno waa la socotaa xafiisyada dowladda oo israali kahayn saxaafadda faarax marka laga hadlayo dowlad iyo saxaafad madax bannaan xariir ka dhex mari karo dee in isku dhowaadaanna ma ahan inay wada shaqeynna way tahay marka markaad fiiriso saxaafadaada aada xogaal kuu tahay dowladda soomaaliya hadda shaqeynayso intuu leega xariirkooda
wallaahi intaa hadda aniga arko holley horta waa muxuu ahaa isfaham badan ma jiro waxa muhiimka ana waxaa waaye in la isfahmo qol walba shaqay leedahay saxaafad madax bannaan shaqay leedahay shaqooyinkiyaa isu keenaya dadka iyo dowladda isu keenaya marka in la isfahmaa muhiim ah dowladda inay fahamto dadkan inay xogdoon yihiin xogtana aysan qarsan marka saxaafadda waxa ka caraysana mararka qaarkood waxaa waaye inayn xogtii ay rabeen aysan helin marka dhibaatada meeshaas ka imaanaysaa
marka dowladda xoogaha way qalanaysa xoogaha inta badan maaragtay dowladda ma bixiso inkastoo ay ku kala fiican yihiin haddana inta badan maaragtay meelaha xogta aadka looga rabo ma bixiyaan
agaasime dhaliilaha waaweyn ee muuqda oo qof walba uu dareemay saxafiya waxaa ka mid a in xogaha dowladda ah ay dowladdu isku koobtay hadday bixinaysana wasaaradda warfaafinta iyo raadihii dowladda ay tahay inay siisay keliya ay ku koobtay bal marka horeta inaad isku koobteen xogihii ma aaminsantaha maya ma aaminsani runtii de waxaa weeye horta erayo badanaa la isticmaalay oo kala duwan wax kastana waxay u bahan yahin in caddayn loo hayo ama ama cabir ay leeyihiin meel lagu cabira ay leeyihiin waxaad moodaa ilaa hadda waxaan maqlaynahay waa hadda aan halkan ka maqlayno meel kale kama maqlina waxay tahay eed guud annagu waxaan aaminsannahay dowladdu waxay leedahay hay-ado u qaabilsan warka in saxaafadda la siiyo waxay leedahay hanaan loogu talagalay in warka lagu bixiyo labadiba way jiraan labaduba way shaqeeyaan labaduba xiriir wanaagsan ayay la leeyihiin saxaafadda wasaaradda warfaafinta ugu xil saaran dowladda inay xogta bixiso oo ay warka gudbiso iyo hay-adaha kale dowladda ee hadba hay-adday loo arkay inay markaas munaasib ku tahay hadday tahay hay-adaha amniga hadday tahay muxuu ahaa ee, wasaaradaha kala duwan ee dowladdu leedahay hadday tahay xafiisyada kale ee dowladdu ay leedahay intaba maalintii tobanaan war oo kala duwan oo dowladeed bay saxaafadu tabisaa Oo adigu oo oo faafahinaysaa.
maya qaar badan oo ka mid ah inaan annagaba na soo marin amaba aynaan ogeyn maaragtay muxuu ahaa ama aan raadiyahay iyo telefishinka dowladda midna ka bixin marka waxay ku fiican tahay ila tahay in cadaymo iyo xaalado laga jawaabahay ay jiraan laakiin annagu waxaan aaminsanaha wasaarad ahaan hanaan u fududeeya ayaan u abuurnay saxaafaddu inay war hesho qayb u gaar ahaan u sameynay hay-adahan ku xirnaa iyaguna iyagoon xitaa innagana soo marin ayay xaq u leeyihiin una raadsadaan una raadsan karaan xogta inay dowladda ka helaan marka siyaasad iyo go-aan dowladeed oo ah in warka saxaafadda loo diido ma jiro anigaa jooga meeshii muxuu ahaa arrintaas ay ka dhici lahayd mana jirto Eh, farxi Een, cabdulqaadir een, waxaanu ka hadlayno ama hadda aanu sheegayno waa waxaan usoo taagnayn weeye maaha waxaan bani aadam ka maqalnay een, mana ahan waxaan maxaan ku irahdaa iska mala Cadaymaha awaalayno agaasimuhu dalbay Een, wax nolosha.
waa saas weeye waa midaan hadda usoo socdo Een, agaasimuhu hadduu ogyahay iyo hadduu maog yahay xafiisyada dowladda waxaa ka jira in warbixinaha een, ka baxa dowladda in lasoo jarjaro lasoo habeeyo oo dowladda sidii ay jeclayd inta laga dhigo lagu yidhahdo waa lagu soo dirahaya oo aad adigu goobjoog ka ahayn dhacdadii waxaa kaleeto jirta een, halkudhig labadii sano ugu dambeysay iska soo baxay oo no question la yidhaahdo oo maxaan ku yidhahdaa eh, een, mawduuc markuu ka hadla ninkii madaxda ahaa aadan wax su-aala ah iyo wax kale oo fasiraad oo dheeriya aadan bulshada iyo adduunka aan la wadaagi karin oo aadan weydiin karin oo mar alle markuu asagu intii uu jeclaa kuu sheegto kadibna een, lagu leeyahay albaabka ka bax asagana uu tallaabo hore ka qaadayo oo no question la yidhahdo way soo ifbaxeen waxaas wax iskala joogtaa bay ahayd dhacdooyinkii u dambeeyey oo aan- maxaan ku yidhahdaa saxaafadda laga een, ay kala kulantay hadda jirdilka iyo hantaturooyinka waa dhacdooyinkan badanaa ka dhaca magaalada dhexdeeda oo sida hadda qaraxyada oo kaleeta ah oo aad moodid ba maxaan ku yidhahdaa dowladda inay hadda u tafaxaydatayba wax wariyaaba inuusan goobtaas imaan hadduu yimaadana lagula kaco maxaa yeele waxyaalaha een, een, bani aadamnimada ka dhanka ah maalin dhaweyd qalab baa la jajabshay een, wariyaal baa la xiray een, waana loo hanjabay nin official oo sarkaala wuxuu yidhi amarkaani si toos ah oo aanu doonin hadda inaan magaciisa sheego madaxweynaha ayuu toos uga soo baxay markaan idhi xaalku sidaan ma ahaan jirin maxaa soo kordhay markaan idhi waa amar madaxweynaha si toos uga soo inay wixii si toos u soo baxeen hadda waaba noo caddaa waayo waxaadan arki jirin markaad maanta aragto waa wax kugu waa wax soo kordhay waay hadda marka waxaa idinla macaamilaya waa askartii dowladda ee meesha joogta askarigu haddiyuu matalaa askariga yuu ka amar qaataa askariga yaa soo diray askarigu xageebu ku dambeeya ku dhammaada xageebu ka soo bilowdaa dowladdu ka soo bilowdaa askarigu horena waa u arki jirnay wuxuu maanta askarigu hadba wejiga ay dowladda kugula dhaqantay ayuu askarigu kugula dhaqmaya waayo waa nin la amra asagu askarigu marka wixii dowladda ay soo furto adiga kugula dhaqaaya marka anagu warkan wuxuu hoos tegayaa waa saraakiisha iyo dowladdii inta ku xeerano maxaan ku yidhahdaa ehelka waa maxaan ku yidhahdaa dowladda
faarax nuur eh, walaacaas uu muujinayo faarax ab iyo hadalka agaasimaha farqiba u dha adinkay ahayd inaad doorkan ciyaartaan nasoj adinka hadda matalayay xagee buu ka yimid eh, gaabkan ama mugdigan labada dhinac hadda ka dhex muuqda Een, kana soo jahaan horta een, waxaan isku daynay inaan een, doodo qabanno oo isfaham meesha laga sameeyo waxay ahayd dhowr doodood waa la sameeyey oo saraakiisha booliska ay kasoo qayb galaan xataa wixii marka ma la wada yimaado waa lasu garaabaa waxaa la leeyahay waa run hadda kadib ma dhacayso waxaani waa la saxaa laakiin haddana meesha marka lagu kala tago haddana meesheeda ay ka taagan tahay mushkiladda oo taagan waxaa waaye dowladda iyo hadday iyada micnihii ay een, ay isticmaalayso koox gaara isticmaalayso wariyaal isticmaalayso oo kooxdaas le maarata wararka ay ka soo baxayan xaggooda waxaa waaye mushkilada haysta marka haddii la yidhaahdo intiina kale warka waa laydin siinaa intaana warka horta intaa ka soo baxo meelaha qaarkood inta lagu casuumaa maaragtay dhibaato waxay ku dhacdaa maaragtay inay iska noqdaan oo saacado badan ay taagnaadaan wariyaasha ku laakiin adduunka dhanbay ka dhacdaa in saxaafigu war doonto eh, shirki jirada u baaqdo waa waqaska waqaska baaqasho maaha waa in muxuu ahaa saacado badan lagu haydana shirkii muxuu ahaa ee, warkii xogtii oo iyadoo tiftiran sida ee, saadka sheegay haddana maaragtay ee, dadka lala laakiin isfahamka waxa ugu muhiimsan waxaa waaye meeshan in dowladda ee, saraakiisheeda booliska iyo saraakiisha maaragtay xogaha hayo dhan in tireeno ee, muxuu ahaa kulli la wada qaato waa loo baahan yahay Waa angajin.
Aan- Eh, agasime laba qodob aan dul istaagaynaa Eh, kan la xiriira tafatirida wararka xafiisyada dowladda fartaa lagu fiiqa xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxay samaysteen kooxaha wax soo saar madaxweynaha iyo wasaarahoo hadlayana way yartahay halkaabaa laga soo diraa kadibna emaila lagu qaybiyaa dad badanna waxay qabeen in saxaafaddu u sinaato la wada tago oo waxa meesha ka dhaca la ogaado taa maxaa diidan marka horeba intaan u gudbin su-aasha kale oo qarxayda waa mahadsan tahay een, su- su-aashaas haddaan si kooban uga jawaabo runtii arrinta horta waxaa weeyaan waxaan ka shaqaynaynaa oon ku hadlaynaa waa xirfad xirfaddan annagu ma bilaaben saxaafadda iyo siday u shaqaysahay waa wax caalami ah waxaan aaminsannahay amaba ay tahay ee, qof kastahay keliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma horta xaq ayuu leeyahay isaguna ma aha keliya muxuu ahaa xuquuqda saxaafaddu leeyihin xaqaas waxaa ka mid a qofku sida uu isagu go'aansado inuu u noolaado u u dhaqmo isagoo qof kaleeto xuquuqdiisa aan ku xadgudbayn markay timaado arrinta ku saabsan eh, madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha dabcan intaan ogahay ma jiro go-aan ku saabsan inaan saxaafadda loo ogolaan meelo badan oo babliga oo furan oo madaxweynaha iyo ra-isul wasaaruhu ka hadlaan ayay tebisaa saxaafadda oo ay tagta oo ay ugu dambeysay habeen hore madaxweynuhu koonfur africa joogay oo xafladiisii ugu dambeysay lasoo tebiyo wariyaashoo dhan ay joogeen oo telefishinayadoo dhan ay ka baxaysay Eh, tii ugu dambeysay oo muxuu ahaa habeenka dhalinyarada oo halkan ka dhacday ayay ahayd oo marka furay laga oo yimaado saxaafaddu ay munaasabadaha waaweyn ee- ee ee la taga shirarkii jaraa'id ee madaxtooyadu qaban jirtay ee la tegi jiray ee muddaas hafi ahayd oo aada goobjoog ka ahayd maxaa hadda diidan xoogaha la qarinayo dowladdu ay inta soo habayd ay usoo dirayt wilaasha maxay tahay taa taabaan rabnaa waay madaxweyne u hadli laaya ra-iisaanu muxuu u hadli laaya aniga waxa ila tababa kuu sheegay madaxweynuhu habeen horu hadlay ee, laba habeenaa kasoo wareegtay markaad hadda ilaada uu hadla muhiim ma aha meesha iyo goobta iyo munaasabadda waa wax gaara waa waa wax gaara muqdishuu joogay shan iyo tobankii may oo saxaafadoo dhan ay joogtay soo wareegtay. waxaan ujeeda waxaan ujeedaa waxay tahay marar badan marar badan ee shirar jaraa'id way jireen waxaanan fahmaynin yani waxay ku xiran tahay madaxweynuhu hanaanka isagu ugu talagalay inuu warka u tabiyo ama ama warkiisa loo gudbiyo haddii ay tahay inuu ahaado ee, warkii oo yani ma ma soomaaliya keliyihii ka dhacdaa ee, arrintaas waa arrin caalami adduunka o dhan ka dhacda marka madaxweynuhu hadduu ku talagalo inuu meel babliga ka hadlo ama ra-iisul wasaaruna way ka hadlaan wayna tagaan saxaafaddu haddii fariintaasi ay tahay mid si gaara loogu talagalana ee, inta lasoo duuba lasoo dirana annaga keliya nagama dhacda adduunka oo dhan ka dhacdaa twitter keliyaha warar lagu baahiyaa facebooka lagu baahiyaa sida muxuu ahaa laakiin muhiimaddu waxay tahay sn t v iyo universal iyo somali cable inay isku si u helaan oo aysan rights ay ku kala duwan yihiin aysan helin waxaad ka hadashay ra-iisul wasaaraha iyo dowladdu waraysiya ma bixiso saddex laba bilood kama soo wareegin marka hadda ra-isul wasaaruhu mid kamid a telefishinada warays waqti badan qaatay Laakiin waa oo sheekooyinka su'aal dhif kasta iyo la naadirka.
weydiiye la weydiiyey oo eh, yacni hadal kasta qaata la weydiiyey marka waxay ila tahay intaas kasoo koobna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu dal dhan bay hagaan shaqo ballaaran ay ka shaqeeyaan eh, institutions kaleetaa warka u xil saaran wasaaraddan aan joogaa kamid a oo aanan garanaynin wasi- weriye inta war ka soo doontay ka waayey oo wasiirada maaragtay eh, wasiirka warfaafinta iyo wasiiradii kaleeto dhammaantood imaanaya intoo kale ay la hadlayeen wasaaradahay waraysa marka aniga waxay ila tahay eh, waxaad waxaad malaysaa eh, intaas ka sako intaasoo dhan marka la isku soo duubo eh, nusooj baa jirta ururaha jirta sistemaa jira haddii problem jiro oo mushkilad jirta waxay tahay in dariiq saxa loo soo maro weli haba yaraatee xafiiskan aan joogay ee wasaaraddan aan joogna cabasho rasmi ah oo qodobaysan mayna soo gaarin marka waxay ila tahay en, inaysan ji- inaysan qiili noqon karin warka madaxweynaha iyo warka ra-iisul wasaaraha maxaan eh, anigu usoo duubi waayey iyo muxuu hebel u duubi waayey yani waa la duubaa maalin kasta weriyaa duuba waa la waraystaa eh, meelo furan ay ka hadlaan ma u arka inay jirto mushkule waa la duubaahi ma ballaarin karnaa duubisto wariyaasho dhan ma ka qaybgeli karaan Su-aasha waa haddaba way ka qayb galaan oo waa batan kuu sheegay waatan kuu sheegay kun iyo tobankii meeyay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha laba bilood ka hor waraysi laga qaaday saddex habeen ka hor oo madaxweynuhu South Africa joogay kaamiradu inay muqdisho joogto iyo inay Johannesburg joogto waxay ku kala duwantaa ma garanayo ta. faaruk ma is leedahay xog buu qarinaya agaasimaha iyo dowladda guud ahaanba
Een, agaasimaha dabcan een, wasaaradiisu mas-uul horta ka yahay waxa waaye xiriirka wariyaasha iyo wasaaradana inta- intaan ogahay ma xuma laakiin meesha mushkiladda ka jirta waxa waaye wasaaradda dowladda wakiil ka tahay waa hafayeenkii waa ay rasmiga ka tahay laakiin ma aqaanan ma aqaanan idan maanan xog badan helin ma ogi laakiin een, haddana wariyaashii waxa waaye dhibaatooyinka waa waa qabaan inkastoo iyagana dhibaatooyin ay leeyihiin laakiin dhibaatooyinka ay qabaan waxa waaye maalin adduunka waxaaba jirta maalin oo xogta adduunka xogta xog bixinta la dhaho oo la xusaa jirto marka in maalintaas laftigeedii yaa xog haddaa raadisid aan helin marka waxyaabaha oo muhiimka waxa waaye wariyaha inuu xor u ahaado inuu xog helo laakiin wariyaha la siinaya xogta laftigiisana waa inuu noqdaa wariye maaragtay een, la ogyahay maaragtay ee, wuxuu ku qabanayo xogta arrinta qaraxyada oo laga hadlay ayaan jeclaan lahaa wax yar inaan ku daro oo faaruk walaalka horumar asiga arrintan aada u qusaysan maadaama sawirqaadaya faaruk haye Een, intaan aan dhankaasi aadin een, alcadaalan maaragtay agaasimaha horta agaasimuhu waa ku qasban yahay inuu anagu waa ninkaan ku dheganahay kama sugayn hadda garaabitaan oo dowladdiibu kasoo jeeda Een, laakiin een, waxaan rabaa wuxuu ka sheekeeyey een, madaxweynuhu inuu asagu inta iskiis u dhaqaaqay uu xafladii tegay madaxweynuhu markuu war hayo ama maxaan ku idhahdaye asaga uu raba inuu saxaafadda la xiriiro maxaan ku idhahdaye asagaaba de lugihiisa ku doonanayo laakiin anigu markaan anigu warka rabo waxaad alcadaala iyo weydisa agaasimaha anigu aga- waagii la doortay madaxweynaha iyo waagii la doortay ra-iisul wasaaraha intaba waxaanu ka codsannay inay waraysi guud iyo si ajendahooda iyo siyaasadda ay la soo shaqo tegayaan iyo maxaanku ihahdaa wakaaladda wararka ab way codsatay waana nalaga diiday ilaa ay maantana waan raadinaa waryahuna keliya ma doono mana maxaanku ihahda u shaqo tago midda ku shubashada keliya oo asaga maxaanku ihahdaa markaas ma- ee wuxuu u baahan yahay miduu asagu markaas bush garaya xooga qarsoon inuu bulshada la wadaago inuu wax badan oo bulshada la isweydiina maadaama maxaanku ihahdaa saxafigu uu bulshada kasoo dhex baxay oo uu rabo bulshada inuu wax dareensiiyo waxa naftirkiisu uu rabaa inuu madaxweynaha uu invite gareeyo ee maxaanku ihahdaa uu ka codsado inuu la kulmo si su'aalo fara badan oo bulshada ka dhex guuxaysa ama se shahawarar fara badan oo siyaasadeed uu madaxweynaha afkiisa looga soo helo kadibna uu waryihii wari uu la wadaago maxaanku ihahdaa bulshada waa systemka wariyaasha adduunka ay la shaqeyn adduunyada madaxweynayaasha waa waa waa la dalbadaa wayna ogolaadaan Een, anagoo taas ayadaa weli maanaan helin waa midda kaloo noo sii dheer jarjaridda iyo codadka iyo filimada waxaa kaleeto hadda aan aniguna si gaaro wa- marka een, tan aan ku noqday midaan marka oo oo ah xafladdo de xaflad iska agaasiman oo loo yaqaano sideedda maaris oo ama maxaan ku idhahdaa waa wax iska officiala wey su-aalo fara badan kama imaan karaan laakiin siyaasadda waddanka meeshay marayso nabadgelyada waddanka meeshay marayso een, waxyaalahan dhacaya meeshay marayso bulshada way u baahan tahay siyaasadda dibadda meesha ay marayso bulshada way u baahan tahay wax u sheega marka lama helo taas way midda aan la helin oo hadda maanta haddaan hadda maanta u baahdo cali cadaalo aan idhaahdo een, agaasima waxaan kaa rabaa bulshada waa adkaanaysaa inaan marka horeba ganjeelka ka soo gudbo waxaa adkaanaysa inaan alcadaalo si aan ku heli lahaa waxaa adkaanaysa inaan maxaan ku ra haddaan u imaado calafka ee noqotana waxaa adkaanaysa in la yidhahdo wararkaas oo tafaftiran oo sharsharan baa lagaa daba keeni doona Waa garatay. agaasime eh, dhaliilaha dowladdan eh, aada hadda aad u agaasimaa karta waxaa ka mid ah in wada shaqalaanta mayduhu mudday soo jirtay eh, hadalka kulama mudday jirtay waxaana jira war rasmi oo dowladda kasoo baxo aad inaysan wasaaraduhu hadli karin ilaa ay amarka ra-iisul wasaaraha marka meel xaaladaasay gaarta saxaafaddu inay ku shaqayso miyay dhaan ka daboolan kartaa ee aad iyo aad waa umahadsantah cabdiqaadir horta een, waxaad u malaysaa arrimo shaksi ah iyo iyo arrimo guud iyo wax badan inay meeshan isku dhex jiraan Ee, arrimaha shaksigaa kama jawaabi karo laakiin waxaan ka hadlayaa arrimaha guud oo sida guud oo yacni siyaasadda muuqda waxaan aniga kuu sheegi karaa waxay tahay siyaasadda warfaafineed ama warbaahinta ku aadan ee dowladda soomaaliyeed ay leedahay waa mid cad waa mid dhiirigelinaysa xorriyatul qowlka si taas loo dhiirigeliya waxaan u samaynay shuruuc baarlamaanka hadda hor taalla waxaan u samaynay guddiyo ka shaqeeya nabadgelyadooda waxaan wadnaa istaraatiijiyaad noloshooda iyo caafimaadkooda iyo na- nabadqabkooda badqabkooda lagu lagu lagu horumarinayo markay timaada arrinta ku saabsan xogta ee yacni qofka haddii qof taarget u yahay waa gaar laakiin xogta dowladda waa la helaa tanaa hadda bixinaynaa ka mid ah anigaad hadda ii timaadeenoo waraysi iga qaadayseen ruqsad uma soo qaadan oo cid warqad looga soo goostay ma jirto Ee, halkaana maalin kasta wariyaashu yimaadaan shir jaraa'idaa loogu qabtaa wasiirkay waraystaan wasaaradaha kale iyo institutionska kale ee xogta jirtay waraystaan booliiska si joogto ah toddobaadkii ugu yaraan laba mar war u siiya oo maaragtay xogtoo faahfaahsan u siiya marka horta aniga waxay ila tahay een, yacni arrinta ku saabsan eh, xog lama helo waddankan ma f- inay jirto aniga ma aaminsani waxaan aaminsanaha dabcan duruufo waa jiraan waddan dagaalla ka soo kabanayo mushkilado ay jiraan oo qof kasta baahidiisa aan laga jawaabi karin inay tahay xaqiiqo waay waa laga yaabaa sida uu faarax sheegay in qofku mar uu waraysi dalbaday oo uu heli waayey Eh, duruuf kasta ha keenta laga yaaba inuu madaxweynuhu mashquul yahay laga yaaba inuu ra-isul wasaaruhu mashquul yahay haddana marar kalena waa la helaaho waataan kuu sheego ra-isul wasaaraha waraysiyo bixiyo madaxweynaha meelo tago eventia jira taas waa taas waxa kuu soo hartay arrinta oo oo amniga oo laga hadla goobaha goobaha amniga ku saabsan arrintaas runtii waxaad moodaa waa arrin la xiriirta yacni yani hanaanaa jira adduunka laisla yaqaan hanaanka laisla yaqaana waxay tahay haddii meel shir ka dhaco waxa ugu horeeya ay tahay in laga shaqeeyaa waa badqabka qofka muwaadinka inaan dhibaato soo gaarin waxa labaadna waa in wixii meeshaas ka dhacay la maamulo oo aysan faraha ka bixin marar badan waxaad ogtahay wariyaasheena qaar ka mida inay ku dhinteen iyagoo dhex taagan goobo qarax intay dhex tageen in qaraxii labaad ay ku dhinteen ama dad qoryasitaa intay soo weerareen ay meeshii ku dileen dowladda mas-uuliyaddeeda koowaadna waa in ay wariyaha oo ah muwaadin amnigiisa sugtaa sida ay dadka kaleba amnigooda u sugayso marka aniga uma arka inay tahay arrin xirfad iyo aqoon ku salaysan in dab holcaya iyo dagaal socda iyo xabado socda aad dhexda ka istaagto oo haddii laga yiraahdo war meeshan ha ku dhimana ka joog aad tiraahdo xuquuqdaydii ayaa muxuu ahaa lagu xadgudbay kelimadda ugu dambaysa oo raba inaan ku gabagabayna waxay tahay waxaan oo dhan walaalkay eh, ustaad faarax cumar nin aan aad u ixtiraamo waaye nusoj iyo urada kale ee saxaafada jira haddii xafiiskana laga helo hal cabasho aan laga jawaabin oo rasmi ah annagaa mas-uuliyadda qaadanayna laakiin dee wixii suuqa socda si loo cabira ma laha
waa runtiis waxaan ku in taageerayaa amnigaaga laga fikiro inta khadar ay tahay in dowladdu ay ay ay xaaladaas ay ka hortagto maxaa ku jira waa hadalkan soo wada wey taas agaasimaha waa ku ammaanaya wax kastoo amni maxaan ku rahdaayey shaqs amni maxaan ku rahdaayey shacab iyo amni wariye iyo amni dowladba wixii ku salaysan waa midaan kusoo dhaweynayna waana ku taageeraynaa laakiin se agaasimaha waxaan u sheegayaa agaasima iskama soconno waxyaala badanoo hadda aad ka shanqarisayna ma moogin oo hadda qofku amnigayga intaan la sugin aniga shakhsiyaddeeda koowaad baaba amnigayga horta een, uu dan ii yahay inaan sugto oo aan ka cararo Een, waxaan ka hadlayena ma ahan maxaan ku idhaahday inaan anaga naftirkaygu fawdadii iyo Arrintaa baa- dhibaatadii goobaha aan- karaahiyada.
aan ka aan ka na waa u so- waa midaan u socdo wey anaga naftirkaygu ka- ma aha waxaan ka hadlayna fawda doon Ee, waxa weeye waa markaanu goobtii soo gaarno waxaanu ogolnahay een, waanu tababarana annaga ila ugu yaraan wa- ka- wa- wariyaashu tababaray qabaan Een, waxaanu ogolnahay in dadkeena aan wax ka daldalno maxaan ku idhaahdayey een, dhibaatada ku gaarta qaraxas waxaanu ogolnahay inaanu j- hilbihii wax ka aruurino waxaanu ogolnahay inaanu maxaan ku idhahdo intaan asturi karno oo aanu asturno waayo waddanka naftirkayaga een, madaxda oo cadaala maanta u- na- nagala joogo mas-uuliyadda ka saara mid lamida annaga naga saaran waan ogolnahay inaan nafteeda badbaadsano waan ogolnahay in nala habeeyo laakiin midda aan diidayna waxa weeye weriya loogama baahna goobtan amar baana ka soo baxay taga meeshaad ka timaadeen dhacdo weyn oo magaalada bartankeeda ka dhacday oo twitteradii gashay oo youtubeyadii gashay oo soomaalida maanta waad oratay smartphone wax la yidhahda la wada wataay ee askarihii naftirkooda ay duubayaan oo saraakiisha ay duubayaan oo shacabweynihii uu duubanayay oo aan qarsoodi ahayn yaa waxaad moodaa in la isku dayayo in la qariyo oo wariyihii loo jeedo wax suurtagalahayna maaha waa magaalada bartankeeda wax ka dhacay in wariye si toosana loo yidhaahdo taga weliba ay gacan ka hadal mararka qaarkood ay timaado markaan dabcan inaanu madaxdii iyo annagu isfahamno aan idhaahno een, taliya een, maxaan ku idhahdo saxaafaddii baan nahay een, waan tababaranahay waxa aad diidaysa waan kula marka diidaynaa.
meesha mabla tagaba si si wax walba- totalmiintaba waxaan xasuustaa hadda dhacdadii ugu dambeysay oo allahuma naxariista saraakiishii fay cali ee ka mid ahayd oo ka dhacaysay taalada diljirka taason waxaan xasuustaa in lababa qoondeeyaba askar tobaneeyo gaaraysa oo sarkaal uu amray uu yidhi saxaafadda kii dhaqaaqa lugta ka jebe markaas xataa weli waxaan kugula kaftanay guryahayga ma aadi karnaa markaasuu yidhi maba dhaqaaqaysiinba oo ku saleysan faarax Eh, agasime in in meesha la xiro in dadka la badbaadsho waa waa shaqo guud oo dhacdo laakiin adduunyada eh, crime scene baa la xiraa wariyaashu meeshaasay istaagaan halkaasay eh, xogta ka helaan maxaa diidan in wariyahaas amnigiisa laga taxadaro goobta laga fogeeyo laakiin xogtii waa meesha in la helo de hadda wuxuu leeyahay faarax meesha lama tegi karo marka ma amar wasaaradda soo maray oo la wada ogyahay oo dowladdu ay go-aan ku gaartay inaa meesha la tegin baa jira waa mahadsantaha cabdiqaadir Een, runtii ma jiro go-aan ah in meel ay noqotoba soomaaliya meel kamida oo siyaasad dowladeed weriye looga mamnuucay ma jirto wax la yiraahdo wax la yiraahdo waa kusoo wada hayso wax la yiraahdo xakamayn weriyena ma jirto wadankan xorriyatul qowl baa ka jira dastuurkiisaa ballan qaaday qawaaniintiisaa ballan qaaday sidaasayna dowladda soomaaliyeed u ilaalinaysaa waxaan kuu sheega waxay tahay waxaa la isku khaldayaa goob uu qarax ka dhacay oo xabada ka socdaan oo shil ka socdo oo aan weli aan la ogeyn in yani xaaladeedu waxa ay ku dambaynayso iyo waxa imaan kara si looga taxadaro amniga saxafiyiintu iyo dadka soomaaliyeed oo kaleeto inta howlgalkaasi uu socdo shaqo ay leeyihiin ciidamada amniga iyo dadka ammaanka u tababaran oo ah inay dadka ammaankooda ilaaliyaan ayaa goobtaas ka dhacda wax ka baxsan intaas oo ilaa hadda wadanka ka jiraahina ma jiraan meel ka reeban wariyaasha oo la yirahdo meel hebel mategi karaana ma jirto laakiin qadiyadda meesha taalla waxay tahay een, aniga iyo iyo iyo wasiirka eh, wasiirada wasiir ka mida iyo faarax iyo hooyo soomaaliyeed oo meel joogta dhammaanteen nabadgelyadeenna waxaa mas-uul ka ah askariga meeshaas u tababaran hadduuna yidhaahdo si aan dhibaata idiin soo gaarin goobtaan ha gelinina waa inaan ka joognaa wax kaleetoo noo furano ma ma jiri jira kartaa meel calaamadayn karo sida adduunyada- waaba sida dhacdaba haddaba haddaba sida dhacdahay waa faarax oo intaas shaqadii joogo filli ku jiro cameraman aan kula hadlaya eegaysa.
faarax wuxuu ila hadlayaa hi- anigu intaan ogahay waxay tahay eh, faarax laftirkiisu dadkii ku dhaawacan buu kamid ahaa hadda kahor qaraxyadii ka dhacay magaaladan xabadoo socoto iyo qaraxoo socda inuu dhex gala ayuu rabaa faarxintaan ogahay iyo iyo saaxiibadayda xirfadlayaasha taasna dawladdu ma ogolaan karto nabadgelyadiisa darteed waa tababaranahay waa sax laakiin waxaan u tababaray in wax ka duwan baa waddankan ka jira oo ah inta qarax dhaco in toban iyo shan daqiiqa kadib qarax kaleeto uu dhaco ama dad hubaysana ay meesha soo galaan marka wax laga bartay waayaha ayaa waddankan ka socda asalkuna ma aha in xorriyadda weriyaha la caburiyo ee waa in amnigiisa la sugo tababaraad tahay muddaad eh, ka shaqaynaysay eh, warbaahinta iyo tabab marka labadan dooda waaweyn eh, agaasimuna leeyahay amniga baan ilaalinaynaa faanahanle meeshii hortegi la ahay si layskugu soo dhawaan kara ma jirto horta tababarada waxa waaye waxa l- ee, een, lagu qaato iyo doodaha waxyaabaha laga barto ma fulaan mise ma fulaan waaye ma fulaan meesha looga dhaqaaqa askariga iyo sarkaalka een, ka sarreeya iyo wariyaha waa inay horta isyaqaanaan isfahamna ka dhexeeya marka dhibaata ma imaanayso goobta ee, wax ka dhacaan haddii wariyaha tegaya la ogyahay ee, sarkaalka imaanayana la ogyahay isyaqaanaan waxa waaye waxbay isla fahmi karaan laakiin haddii macnihii een, askarigu ay xeeraamo oo xabad uu iska rido waxaa laga rabaa sarkaalka inuu uu xoogaa uu dejiyo wariyaha laftigiisana askari xanaaqsan hadduu arko inuu macnihii ee, ka dega waa la rabaa marka meesha waxaa waaye een, arrimo taagan dhibaatooyinka taagan qofka haddii uu maaragtay oo maskaxdiisii uu k- keli le maaragtay waxay la noqoto le uu sameeyo yaa dhibaataa marka wax walba in la fahmaa la ra- la rabaaye dhibaata hadday dhacdo ee, dadkan horta dad u tababaran inta badan maaha oo een, ee, ciidanka nabadgelyada xataa haddaad fiirisid waxa waaye ee, maalin dhood anoo hargeysa ka yimidaa maaragtay ee, mooto saaranaa shandada soo deji asagii waa dhaafay ninka kalean sarkaalka kalean u tagay waxaa shandadeeda waa tanaa adaa baari kar ninkaas jiduu taagan jid igagama baaraya marka waa war daayaa la yidhi maarata marka askari inuu wax qiimeyn karaa la rabaa laftigiisa yaa askari haddaan waxba qiimeyn karin waxaa qofku rabaa markuu arko doodan amniga la xiriirto iyo iyo xirfadaa tababarnimo qaraxaa dhacayo wariyaasha markay tagaana qaar bana ku dhintay waa dood soxo taagan qaaraa ku dhaawamay laakiin si wariyina xoog ku helo dowladina ay ay amniga u badbaadiso si dooda agasim aan u qaadano ma jiraa meel iskugu soo dhawaan karo waxa waaye wax la marka horeba lagu tababaranaayo oo wariyaashan loo sheegayo inay fuliyaan waayo askarigana in ee, loo sheego waayo iyo sarkaalkiisa loo sheego waayo goobtaas inay imaanayaan wariyaal imaanayaan wariyaasha sida ula dhaqmi lahaa inuu asagana uu fahmo waayo oo lo- oo uu fuliyo waayo laakiin waxaa moodaa dhallinyaradeenna maaragtay wariyaasha laftigooda qaara iska fudud ee, muxuu ahaa in badan oo maaragtay oo oo waqti badan soo shaqeeya waa jiraan oo aad u yaqaana ee, aad u dhowrsada aad maaragtay ee, xogtooda sida u u helaan yaqaana laakiin askarteen qaar badan uma tababarna sida um- xaaladahan ammaanka maaragtay looga- ah.
faarax si ka duwan agaasima ma haysaahoo aad ku badbaadi karto xogna ku heli karto maya already waa sheegay horta waxa weye wixii nabadgelyada ku saabsan iyo badqabka qof kastoo meeshaas yimaado Waana ka waan fogaatay.
waan isla haynaa waan isla haynaa welina waxaad moodaa inaan maaragtay to weli xoogaa dulucda hadalkii aanan weli fahmin ma ahan anagu wax kasta oo hanaan dowladeeda iyo wax kastoo wanaaga iyo wax kastoo badqabkayga lagu ilaalinayo dad aad u yaqaan baan nahay waana soo dhaweynana waana ku faraxsannahay taasna egaasima waa la qabaa waxaan kaloo aad ugu faraxsanaa agaasima afkiisa inaan ka maqlo inuusan shir jaraa'id oo weli iyo si official ah inuusan u jirin nin wariyaasha in looga madnuuco goobihii ay shaqada ay u tegi lahaayeen waa noqdo kaleeto hadda maxaan ku yidhahda anigu aan ku wareersan laakiin hadda agaasima aan ka helay maadaama marka taas aysan jirinin oo si laamaha amniga aysan uusan ka soo bixin ee amar caddaynaya in saxaafadda si toosa looga ceyriyo goobtaas wax ka dhaceen waxa kaloo dhan waa wax maxaan ku idhaahdaa horta waxay iska noqonayaan oo na looga gardaran yahay markii qofka askariga ah oo si toosa dowladda uga amar qaata ama awaamiirta dowladda ku shaqaynaya uu ku yidhaahdo iskaga tag meesha tan haddana ficilkii uu dhaco markii een, waa ka xumaya dadweynihii wax meeshaas wax ku gaareen dhimasho iyo dhaawac markii meeshaas laga qaado ada sometimes isla markiiba waxaa la keenaa dad clean gareeya meeshaas oo nadiifiya oo raadkii oo dhan baabi'iya intaas saxaafadda waxaa lala hortaagan yahay een, waxa weeye waa eh, qori baa lala hortaagan yahay iyo amar aada u kulul iyo hanjabaado meeshaas oo dhan waxaa waa la baabi'iyaa marka meeshii wixii ka dhacay waxaa marka taas hareer socota anigii hadiiba la ii diido oo ay sidaas wax ku aamusi lahay ama ku ama ay ku qab- eh, maxaan ku yidhaha wax ku dahasoonaan lahayn wayba fiicnaan lahayde mobilea lagu duubanaya weliba dad aan xirfadii aqoonin weliba dad maxaan ku yidhahda dadkii googo ay duubanayo weliba waxaan official dad dhiigii ahayn, dunan laakiin oo waxaan oo- of- maya hadda laakiin social media la gelinaya ee eedina waxay kusoo dhacaysaa wariyihii anigana saaka shaqada waa layga hor istaagay waa waa dulmi kaleeto xataa si dahasoon u galaya way wariyaha marka amarkan aan cad oo maxaan ku idhaahdaa agaasimo hadda uu noo cadday inuusan jirinin haddana na lagu dhaqaayo ayaan garan lahaa meeshuu salka ku hayo oo aan jeclaan agaasim adoo soo koobaya waqtiga waa kaaga mahadnaqa mar kale ma is leedahay dowladdu waxaa ka go-an in sawir muujinaya magaaladan aqoonaan inaan la qaadin bay go-aankaas ku gaarta si walba u ahadaba ma is leedahay markaad fiiriso dooda faarax sawir maxaa tiri dowladdu inaysan diyaar u ahayn in goob qarax oo muqdisho ka dhaca in la sawirayo inay sawirayaashu ogoleen
runtii cabdiqaadir horta waa sheegay dowladda soomaaliya siyaasadeeda ku aadan xorriyadda saxaafadda iyo waxa la xidhiira waa siyaasad qoran siyaasad shalay iyo maanta ay Laakiin ficil ahaan.
bilaabatay midna ma aha taasi ayaana ah waxa dadka iyo dalka ka dhexeeya shuruucda iyo dukumentiyada noo yaallaa kow labo anigu saxafi aan ahay idinkoo dhan saxafiyiin aad tihiin ustaadkiyaa jooga waxaa la lahaa saxaafadda waxaa jirta qaacido la dhaho nafta iyo warka nafta ayaa muhiimsan ma jiro war u dhigma naftaada sidaas daraaddeed waxa dhacay ee cabdiqa- ee muxuu ahaa faarax iyo dadka kaleeta la midka ah walaalaha ay ka cabanayaan waxay tahay war naftiina halis ha gelinina waa in naftiina la badbaadiyaa waxa yacni amarka jira oo ciidamadu qabaan oo ay ku shaqeeyaan oo ay u idman yihiin oo u dhaarsan yihiinna waa inay qofka muwaadinka amnigiisa sugaan wax kasta oo amnigiisa ku sugi karaanna waa inay qaadaan arrinta ku saabsan inaan qarax la tabin iyo inaan shir jaraa'id la tabin iyo inaan magaciisa la tabin meel ay dowladda soomaaliyeed ku go'aansata arrintaas inaysan dhicin ma aha ma jirto waana waana saxaafaddana waa xor inay waxooda tabiyaan laakiin de waa in sida xuquuqdooda loo dhowraayo oo loo ilaalinayo waa inay dadka kaleeto xuquuqdooda ilaaliyaan askariga jidka taagan ee aniga iyo faarax sida siman amnigeenna u ilaaliya u dhiban ee qaraxaas dhex taagan ee markii qarax dhaca laga yaabo inuu sugaayo nin kale qori sita oo isqarxiya ama gaari kaloo soo socdo oo isqarxiya waxay ila tahay inuu inuu mudan yahay inaan ammaano oo aanu ducayno inuusan mudnayn inaan ku eedno wuxuu yidhi meeshaan ha ku dhiman oo ha gelin inuu eed nooga mutaysta ma aha inaan ku ammaano agaasim waxaa ka dhacda goobaha qaraxyada oo aniguba aan taga dabcan eh, shaqadaydu tahay in saraakiishu go'aana gaaraan kaamerooyinka dadka ka qaadaan eh, maaragtay agjugleyn baa ka dhacdo marka dowladdu haddaysan ogeyn meel lagu mamnuucay hay-adaha amniga iyo iyo hay-adaha eh, siyaasadda qaabilsan mayna hor iska hayn xaggee gaabkaa ka jira waxay ila tahay eh, cabdiqaadiro wixii shaksiyad ku saabsan waa ka hadla wixii shaksi ku saabsan askari baa qaldami karaa cid kaleeta qaldami karta, saraakiisha goobta adigaa joogta qaldami agaasim eh, dowladda matalis Mm, yacni wax annaga hadda aan caddayn u hayno maaha waxaan kuu sheegayna annaga waxay tahay saraakiisha goobta matalaysa waxay u xil saaran tahay meesha joogtaa inay meesha amnigeeda ilaaliso weriyaha nabadgelyadiisa ilaaliso sharciga iyo nidaamka ay ilaaliso sharcigaas iyo nidaamka waxaanan garanaynin goorta aad ka hadlaysahay waa goorme markii qaraxii dhacay qofka ugu horreeya meesha soo galahay hadduu yahay aad rabtid inuu Hadduu weriyaha weriye noqdo yahay, ma- ma- ma- hadduu- hadduu ma- ma- weriye qalabka laga yahay qaadaya?
ma ma arkin anigu namana soo gaarin Ma- cabashadaas ma- cid qalabka laga gaaray idinkaa og laakiin wax anagana soo gaaray mar waana midaan kuu sheegay waxay ahayd hadday idinku dhacdo inaad soo cabataan soo dacwootaan procedureka saxda ku timaadaan Ee, waa haynaa iyo waa la sheegay unbay arrintu ilaa hadda ku egta waa haynaa iyo waa la sheegay kuma filna waxaa anagu ka hadlayna waxay tahay askarigu inuu ilaaliyo nabadgelyada qofka weriyaha ah iyo qofka muwaadinka soomaaliyeed buu u xilsaaran yahay haye faarax een caddaynta agaasima aan siinaa waxa weeye horta doodaana maxay u timid haye doodan laftarkeeda haddaan u fadhino maxay u timid dood iyo isqabsi ma imaan karaa ilaa waxay dhacaan waa ma imaan karto barwaaqadaan agaasimaha uu daldalaya hadday jirto doodanba maba aanaa qabsaneenba doodan iyo inaan isku dheganaano maba timaadeenba horta taasaa caddaynta ugu fudud oo aan siinayo een agaasima alcadaala waxay tahay doodanba ma timaadeen haddii barwaaqadan iyo waxaanu ninka agaasima ka sheekanaya jirto waxa weeye marka een agaasime waxaan mar labaad kuu sheegayaa ismaynaan aragnen saaka ismaynaan soo hor fadhiisanen haddaan horta wax jirinin dadkuna markii wax walbaaba sidii loogu talagala ee u socoto isumaba nimaadneenba doodna maysan dhacdeen laakiin doodaana caddayn waxayba u tahayba cabashadeeda inay maanta soo ifbaxday oo maanta ay v o a ka sheekeynayso mideeda kaleeto een annaga caddaymaha u hayna adigu fieldkii maada tegin waa runtaa maad arki kartid laakiin waxaa ku hor fadhiya waa dad arkay weeye oo ay wixii ku dhaceen waana ku celcelinaya waxa weeye anigu caqliga male inuu ma nihin baalaley dabka iskaga daadanaysa laakiinse amar cad baa nala siiyey eh, goobtii wardhiigle degmadeeda baa u dambaysay markii nister kaar uu aruursaday kaamarooyinkii oo weliba uu isla dhacay oo baabuur uu ku gurtay een, agaasimayaal een, telefishinaad baa goobjoog ka ahaa oo maaragtay cabdullaahi xirsi ka mid ahaa waxaa maxaan ku ihahdaye degm- eh, kii hadda ugu dambeeyey buu ka dhacay waxay ahayn wax lixdii bilood ilaa toddoba bilood eh, shantii bilood u dambeysay een, soo kordhay bay ahaayeen een telefoona dirsadaan nala dhahayay maxaan ku idhaahdaye haddaad eh, rabtiin maxaan ku idhahdaye yaan u dirsanaa aniga askari waa isla- marka askarigu inuu sugo ammaankayga waan ku faraxsana waana ku raacsana laakiin wax kastoo wanaagsan dunida waxaan kala mid nahay lagama qariyo xayndaabka hadda aa sheegtay waan istaagnaa waa sax oo calaamada jaallaha ciidanka ku ku shaqada leh qaraxyada markay danahooda ka soo dhammaystaan isla markaasna la aruuriyo dadka noolnool dadka wanaagsanna la daboolo oo kofar la saaro amaba la qaada laftirkooda weeye marka waxa saxaafadda loo fasaxa sida caalamiga ah waayo waxaas maxaa meeshaas waxa soo haray waa biro gogo-an iyo baabuurkii qarxi oo maxaan ku yidhahda rickage carbomki iyo maxaan ku yidhahdaa derbiyadii in weeye waxaan hadda anagu aanu leenahay maxaan ku yidhahdaa at least intaas bal maaragtay too maahan waxaan u dagaalamayna ugu dambeyn xaggaaga waxaa muuqda gaabis waxaa muuqda in nosage iyo saxaafadda madaxa bannaan gaabis kole ka dhiman adigu ma moodaa in wasaaradda warfaafintaysan war ka haynin waxaasoo culays iyo dhib hufiga haysto adiga dooda u matala abdiraxmaan
aad iyo aad baad umahadsan tahay wasaaraddu iyadaa shaqadeeda taqaana dowladdeena ugu xil saaran tahay shaqadeeduna waa inay u adeegto saxafiyiinta soomaaliyeed waanay u adeegtaa xiriir wanaagsan ay la leedahay waxay diyaar u tahay wixii mushkilad iyo cabasho ahoo jira inay xaliso waxay diyaar u tahay in ay dhiirigeliso in wariyaha soomaaliyeed uu nabadgelyo ku noolaado waxaan ognahay waxaan ognahay waxaan ognahay cabashada hadda taagana runteeda markii laga hadlo waxay tahay goob qarax ka socdo oo xabada ka socdo ha gelin inta nabadgelyadaada laga sugaayo meesha la hubinayo iyo waa galaawaa dooda taagan wax kaleeto meeshaan ka taagani ma jirto horaan usoo aragnay khibradaan u leenahay inay dad badan inooga dhinto inaan dad badan ku weynay waryahana waxaan leenahay adduunyada waxaa xitaa adag iska dhaaf inaad meesha qaraxa ka socdo uu galee inaad meel kaamiradaadu ka arki karta xitaa istaagto mararka qaarkood waxaa laga yaabaa xarigga meesha uu ka xiran yahay inay boqolaal mitir u jirto marka soomaaliya kama jirto dhibaato la xiriirta xorriyadda saxaafadda dhibaato amni waa ka jirtaa laakiin dhibaato xorriyad darro muqdisho kama jirto may xaqiiqadu waxay tahay wariyaha nabadgelyadiisa in la sugo waa muwaadin lagama lagama nabadgelyadiisa in la sugo lagama golgortamaayo waa shaqada ad u xil saaran inay u dhaarsiiyeen laakiin in la siiyo may ma jirto wax wodiisa lagu baabiinayo ma jirto anaa kuu sheegaaye siyaasad dowladeed arrintaas ku saabsanina ma jirto keliya waxay tahay wariyuhu waa inuu si professionaala oo xirfad leh uu u dhaqmaa oo ah waxa ay ku tababartaan oo macallimiinta halkaan joogta ay ku tababaraan oo ah warka iyo nafta iyo warka waxaa muhiimsan nafta adas bay mahadsaneed laakiin kan kamerada ka qaadayo gaariga saaranayo jir dilayo soeriyo waa waa sargaal dowladeed adigu waa kuu sheega wax caddayna oo ilaa hadda la keenay oo aan qiyaas ahayna ma jirto waxa u baahan qofkii dib loo geysto ha soo dacwoodo innaga horta agaasimaha xorriyaddu ka hadlay xorriyad oo horta la wada haysta ma jirto xorriyadda wasaaradda laftigeeda inay xorriyad badan haysato ma umalaynaayo warkaba madaxtooye iyo xafiisar wasaare iyo maaragtay inuu meelahaas ka soo baxo ay u badan tahay marka in mushkiladda jirta waxaa waaye wasaaradda iyo wasaaradda iyo dowladda ay ka tirsan tahay inay iswada raacdo oo warkeeda uu uu sugnaado uu fiican yahay oo hal meel isla isla jiro wariyaashana toodana isla isla socdaan marka xorriyadda xorriyadda meesha maaragtay aan aad loo fahmin aad baad mahadsantihiin dhammaantiin kuwaas waxay kala ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan sheekh yuusuf al cadaala faarax cabdiwarsame oo ah sawirqaado ka tirsan wakaaladda wararka a b iyo ustaad faarax nuur oo tababaro saxaafadeed oo nosaj ka tirsan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkaynu ku eegayna saxaafadda iyo culayska ay kala kulmayaan dowladda soomaaliya waa naga intaa nabad